على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب من باب من فضائل أبي سفيان بن حرب رضي الله عنه wuxuu u baabaysanyahay bal abu sufyaan fadaaishiisii wax kaba mid ah kolley xadiisun baa inooguba imanaya bal waan arki doonaayo dee fadli toos oo sariixoo inoogu imanaya maba jirto bal waa rasuulka ilaahiyo isaga umuuro dhex maray iyo taas baa inoo iman doonta abu sufyaanna de waa kolley qaa'idkii quraysheed iyo odaygii quraysheedba beder intii kaba dambeysay mowqif adagna waa lahaa qabla alislaam xagga marka la eego rasuulka ilaahi iyo muslimiinta la dagaalamkooda iyo dadka abaabulkooda fadxu makana waa islaamay kolley islaamkiisu habeenkaa hore dee wuxuu ahaa uun kolley iska dirqi dirqi buu ahaayo oo markaa isagoon aada qalbigiisa islaam uba gelin markii dambena xunayn iyo rasuulka ilaahi xoolo aada u badan buu siiyo dee intii dambea islaamkiisu markaa fiicnaaday bal marka haddaba abu sufyaan ibnu xarbin fadaaishiisii wax kaa mid ah xadaثna cabaas bnu cabdالcaظim الcambariy وaxmed bnu jacfari الmacqiriy qala xadaثna الnadr wahuwa bnu mحamedi اlyamaamiy qala xadaثna cikrimat waina camar qala xadaثna abu zumayri qala xadaثani bnu cabaasi qaala kana اmuslimuuna kolley dadka hore inuu soo wada maray cikrimana waa ina camaar abu zumaylah waa simak ibn اlwalid alxanafi اlyamaami oo waa reer yamaama ragga badankooda intooda dambe wuxuu yihi markaa ibnu cabaas baa ii waramay oo qaala wuxuu yihi ibnu cabaas kaana almuslimuuna muslimiintu waxay ahaayeen laa yanduruuna kuwaan eegin oo ilaa abi sufyaan abi sufyaan macnaa dee waa il ixtiraam iyo haybaysiyo taa kumay eegi jirin walaa yuqaaciduunahu lamanaanay fadhiisan jirin de waa intuu soo islaamaybe laakiin bal de waa mawaqiftiisii aada u adkayd iyo cadaawadiisii badnayd iyo waxyaalihii hore uu lahaa waxa weeyaan xagga islaamnimo ilaa uu ka islaamayey taas malaa milicsigeed ayaanay agtooda mansilo saasa aanu kuba yeelan oo lamay fadhiisan jirin xaggiisana maydayi jirin faqaala linabiyi salى اllahu عalayه wasalam rasuulka ilaahi buu ku yihi yaa nebiy allahi halaaثun saddex arrimood acdiniihina isi macnaa saddex khaslo ama saddex umuurood baan ku weydiisanayaaye isi qaala nacam nacamtu waa lilwacdi weeyo dee nacamtu waa macaaniday u timaado wacdu aalib ruuxa xadoonayo wax loogu ballan qaadayo waa la yidhaah say dee ruux mukbiraba tasdiiqi iyo jawaabtii uu noqoto istidraagna waa way u timaadaan ha buu yihi waa ballanqaad marka qaala wuxuu yihi markaa waa saddexdii buu dee kale sheegaya ama sheegayaaye abu sufyaan baa wuxuu yihi cindii agtayda waxaa ku sugan axsanulcarabi carabta ugu qurux badan oo wa ajmal ugu fiican oo uguna qurux badan umu xabiibata bintu abi sufyaana uzawijuka waa umu xabiiba waan kuu guurinayaa oo macnaa waxa weye inantaydaa umu xabiiba waana taa uu ku sifeeyey axsanulcarab wa ajmalu axsanulcarab iyadoo dee waa cibaaro aade laakiin ajmaluhudan damiirkan kol haddii carab dee jamac ahaan ay tahay daahirku wuxuu ahaan laha wa ajmaluhum laakiin horeynu usoo maray fadaa'il bilowyadeedii baaba kuba soo maray carabna imika damiirkan waxaan ugu celaynaa un jinsi ahaan jinsigan carbeeda waa jinsi ahaan baan ugu celina waa ajmaluhu macnaa ajmalu hada ljinsi weeye jinsigan dee carabba tii uguba quruxda badnayd weeye horena san usoo marayba oo bal aynu kaana axsana annaasi wajan wa axsanahu khuluqa baynu hore ugu soo marnay fadaa'il bilowyadiisii waxa weeyaan un xadiidna waa inoo dambeeya insha allah dumarka qureysheed iyo kaba hadlayo sidan ay kuba imane carab bay yidhaahaan usluubka caynkana khaasatan isagoo mufradun bay uguba hadlaan oo waa habkii horeynu taa usoo maray bal wax kalena waa inoo dambeeya insha allah ama xadiid kale qaala nacam nacam haddaan leynay waa wacdi iyo ballanqaad waaba isagoo dee ugu ballanqaaday inuu guursado taa ka aqbalay waa khaslo qaale wuxu uhi mucaawiyatu mucaawiya waa inankiisii tajcaluhu waxaad ka yeedhi kaatiban beyna yadayka nin qoro waxyiga qoro adiga hortaadoo dadkan waxyiga qoraya ee katabada ama wax ku qorayaad ku dariyo adiga hortaada dadkaa wax ku qora ka dhig oo isna martabadaasi qaala nacam qaala wuxuu uhi watu'amirunii waxaad iiga amiir yeeli aniga amiir baad iga dhigoo macnaa ciidan baad madax iiga dhigi xataa uqaatila si aan ula dagaalamo alkufaara gaalada kamaa kuntu uqaatilu lmuslimiina san muslimiintaba ula dagaalamaya ciidanna madax iga dhig qaa'id jeeshigaba dhig meelaha gaalada lagula dagaalamayo iidir si aan gaaladii ula dagaalamo si aan dee muslimiintaba an awl hore ula dagaalami jiray anigoo ciidamo hogaaminaya qaala nacam haa bu uhi saddexdii khaslo waa tan qaala abu zumayrin abu zumayl ba wuxuu yihi walowlaa anahu dalaba dalika abu zumayl waa ninkii ibnu cabaas kaba warinayey haddaanu abu sufyaan arrimahan weydiisan oo dalaba daalika aanu arrinka dalika arrinkaa aanu dalbin min annabiyi sala allahu alayh wasalam ma acdaahu dalika muu siiyeen oo dee rasuulka ilaahay xaggiisa kama siiyeene dee u weydiisay rasuulka ilaahiyna cid wax weydiisatay may celin jirin oo dee imaka siin kale ma aragnabe walow dee waa wacdi dee abu mucaawiya kaatib u ah liannahu lam yakun ma ahayn rasuulkii ilaahay yus'alu mid la weydiisto shay-an wax lama weydiisto ilaa oo la weydiista qaala nacam oo dee ruux wax weydiistay muu celin jirin rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh horena bal taas waynuu soo maray bal imika xadiidkii intan buu baabku inoogu dhan yahay in waana xadiid kolley culimada agtooda ishkaal weyn leh marka la eego xadiidkan imaamkuna raximah اllahu tacaala sharaxa qolooyinkiina haystaa dee waa kaba hadlaya ishkaalkaas wejkiisu wuxuu yahay kolley isaga un maahee dee dadkii kaba horreeyey sida saaxibuljamci bayn asaxiixayn iyo bal matalan aimo kaloo kaba dambeysay iyo ishkaalkan way ka wada hadlaan oo barhkoodna hadalka way dheereeyaan marka la eego kalaamka xadiidkan kuba sugan qurdubi oo kale mufhimkiisa waa dheereeya in imaam dahabi kitaabkiisan siyar calaam nubala markuu tarjamada umu xabiibo joogo yaanu hadalku dheeraane laakiin ishkaalka waa soo qaadaayoo kale ibnulqayim kitaabkiisan zaadulmacaad iyo kitaab kale uu leeyahay oo uu kaga hadlo rasuulka ilaahay salligiisa salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh bal kutubta marka la eego aad bay u badan tahay ay culimmadu kaga hadleen ay alifeen rasuulka ilaahay salligan laguma salliyayo axkaamta iyo waxa kuba tacalluqsan aad bay u badan yihiinbe laakiin waxay ila tahay kutubtaa kuwa ugu ahamsan ama labada kitaabee ugu mudan ee ugu ahamsan waa kitaabka ibnulqayim leeyahay jalaa lafhaam fi salaati fi fadli salaati markaa wasalaami calaa muxamedin sal la slam calaa khayr anam iyo kitaabka sakhaawi leeyahay alqowl lbadiic fi salaati de waxa weeyaan calaa shafiicba in bal markaa labada imaam labadooda kitaab labadooda way madbacsan yihin dabacaad baa lagu madbaciyay lakin lakiin laba dabco aada muxaqiqina way jiraanba waa labada kitaabee marka la eego baabka salliga iyo salaada wixii la alifay labada kitaabee dee xasba markaan adiga aragtidayda uguba mudan ee ugu ahamsan walo dee kuwa mutaakhirin rag dambe ay leeyihin oo yar waasaca iyo ay jiraan laakiin waa labada marka la eego imaamnimadoodii iyo maqaamkii xadiid kaba joogeen iyo siday masaaisha oo kale markaa ibnuqayim kitaabkiisaasna bal kitaabka waa dheereeya dhowr iyo toban safxo ayay jalaa lafhaam masaladan iyo xadiidkani qaataa zaadulmacaadna waa dheer yahay bal markaa taas horta weeyaan oo kitaab deero kale oo dee saa calaa iyo qolooyin kalena ishkaalka kaba hadle ishkaalka kolley sababtiisu waxa weeyaan bal xadiidka qeybta ugu horeysa inuu u soo bandhigay rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh umu xabiiba inuu u guuriyo san ognahayna abu sufyaan fatxu maka ayuu islaamay dee hadalkanna waa fatxu maka dabadeed buu noqonayaa inuu uga guuriyo rasuulka ilaahayna nacam yidhi weeye ishkaalku sababta waxa weeye waxaa la og yahay umu xabiiba nin cubaydullaahi ibnu jaxshin la odhanayo qoyskii reer jaxshi kaba mid ahaa baa qabay dadkii xabasho u hijrooday bay ahaayeen oo xabashay tagtay xabasho markay tagtee ninkeedii halkaasna uu joogo oo cubaydullaahina ninkii un baa wax kale kuba dhaceenoo nas diintii nasaaraduu qaatay waa ridoobo nasraani buu noqday haddana meeshii waa kuba dhintay xabiibadan loogu kunyoodayna dee waabay u dhashay waxaa suurtagala in halkaaba uguba dhashay waa cubaydullahi ibnu jaxsh kolley qordubiya waxaa dhacay cabdullaahi ibnu jaxshina waa khada madbacadeed un nusqadan haysta weeye cabdullahi ibnu jaxshi waa saxaabi aada u qiimo badnaayo walaalkii oo dagaalkii wixii dadkii lagu dilay ahaa weeye ee ninkan waa ninka mutanasirke waa cubaydullahi ibnu jaxsh halkaa reerkoodii shaqa iskuma laha ninkiina waa ka xaaladiisa ay taa noqotay rasuulka ilaahay baa salawaat ullaahi wasalaamu aleyh halkaa intuu dee bal ama shuraxbeyr ibnu xasanna waa la yidhah miya camr ibnu umayati damri baabu ahaa ninkii la dirayna waa la yidhaah ayuu diray oo rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu aleyh iyadoo xabasho joogta ayuu guursaday waa ruuxii ugu durursanaa ugu fogaa marka la eega makaan ahaan ee guursaday dumarkan rasuulka ilaahayna waa haweeneyday isugu dhow yihiin weeye waayo iyadu waa reer cabdimanaaf bal markan waana ti ugu meher badnayd oo meherka rasuulka ilaahay muu bixine najaashi baa bixiyey oo waxaa dee si abi daawud iyo kuba sugan lacag afar boqol oo dinaar waa xoolo badan ayaa meherkeedu ahaa najaashi baana bixiyey ciddii guurisayna waxaa la yidhaha cuثmaan ibnu cafaan buu hawaaye waa qaraabadeedii dhaweyda waa reer bani umaya oo markii halkaa joogay waa la yidhaha meye khaalid ibnu saciid ibn اlcas iyo imaam shaafici iyo keyrkiiba ay halkan soo naqliyeenna waayo cuثmaan hore u soo noqdee taas waa la yidhaha sababtuna iyada waa gawra guurku waa dambeeyaaba markay timi ugu dambeynna waa la keenay iyadoon aabaheed islaamin oo madiinay timo waaba zawjadiisii rasuulka ilaahay bahayd waa ishkaalka meesha jira arrin kaleoo mashhuura jirta oo kutubta siirada inoogu shuurowdo markii ay qurayshi cahdigii iyo hudnadii buriyeen ee uu yimi abu sufyaan madiina si uu bal cahdigii u cusboonaysiiyo guriga inantiisu yimi guriga abu xabiibuu yimi qiso weynna way dhacday waxaaba dee saa kutubta siirada inooguba sugan markuu doonay firaashkii inuu ku fadhiistay firaashkii ka laabtay tu yihi maxaa kuwa inantiisii buu weydiiye waa abu xabiiba aragibta bihi canii am raibtahu ma raqibtahu canii bihi waay macnaa waxa weeye ma anigaa dee midka ii qoori la-day oo midka fiican baan sideeda uba dhig mise isagaaba dee iga laxi jeclaynaysaayo ta aada u samayso baytay tii bal huwa firaashu rasuulillaahi sala allahu alayh wasalam wa anta mushrik waa gogashii rasuulka ilaahay adna gaal baa tahay dee kuma fadhiisanaysid deetu yihi laqad asaabaki bacdii shara hadda waday shar iyo balaayaa ku heshay buu yidhi arrintiina kumuu guulaysan uu socday waa noqday isagoo khaa'iba buu noqday umuurahaasi markaa maxay keenayaan dee horta isagu wilaayadeeduna malahayn guurkani waaba jiray maxay markaa cibaaradani tahay waan kuu guurinayaa iyo ballanqaadka waa ishkaalku meesha uu jiro taas oo kale markaa ishkaalkaasi imika halkaa jira waana arin kutubta siirada lakin kolle waxaan filaya kelimadii culimada fuqaha iyo ahl alakhbaar iyo ahl asiyarba inay zawaajku halkaa ka dhaco waktigaa hore dhacayo qabla fatxi maka iyo taas waa waxay isku waafaqsan yihiinba oo arrintii waa arrintaas barkood haba idhaaheen markii inta la keenay madiine madiine ayuu kuba guursaday laakiin kolley walaayo u kulahaa may jirin waa wax ka horeeye un fatxu maka kaba horeeye markaa ishkaalku halkaasuu kaba yimi de markood ishkaalkun bay muujiyeeno way dhaafaan imaamkan ibnu xasmi la yidhaaho dee iskaba afka kulol la kolkol ayaa wuxuu kaba cabiraa isagu dee balten waham isagu kumuudayin be waa waham buu idhahaaye waaba mawduuc buu idhahaa isagu xadiidkaa saxiixa muslim ku sugan buu wadcigiisa sheegtaa isagoo dee yidhaaha dhibtuna waxay kaba timi ama alafa waa ninkan cikrimat ibnu camaar cibaaro saasuu kaba cabiray oo lakiin ibnu salax iyo taa aad bay uguba inkireen khaasatan hadalka way adagtayna xadiidka saxiixa muslim ku sugan intaa laba sheegto cid cikrimadee wadci buu samayn jirayo waxyaalaha u nisbaysayna maba jirto qalad waa dhici karaa waham waa dhici karaaye laakiin cidtaa uba nisbaysay maba jirto oo bal waa taase in waa mid haddaba imika sheekhu halkan raximah llahu tacaala wuxuu soo yar qaadayaa jawaabo ay culimada qaarkood kuba jawaabeen midi waxa weeye in uu sharaxay inooguma sugantahay walow cibaaro uu leeyahay sheekhu uu raacinayo oo ah oo barhkood siay ku jawaabeen xadiidkii dee la yidhah waa xadiidkaa saxiixa muslim ku sugan ekrimana hadday barhkood daciifiyeen dee ibnu maciin iyoba aimo kale way tawsiiqiyeen oo dee muslim werintiisana nooc tawsiiqba weeyaan oo dee cid tawsiiqisayna way jirtaa waa ta axaadiid kale hore uu inoo warinayaba aan hayno ee ay yidhaaheen dee arrinkii isagii ninkaa odayga ana waa ahaa dee anigoo martabada iyo mansilada iyo waxyaalahaas lah oo kale in dee inantaydu inay cidisaa isaga bixiso ama ay guursato malaa isagii wuxuu arkay nuqsaaniina iguma suganto wuxuu doonaya un bal dee isagu xaggii ri'aasadiis iyo taa inuu ilaaliyo nooc bal iminka kol hadduu soo islaamiya caqdigii la cusbooneysiiyo oo bal masalan arrintii ay tahay caqdiga cusboonaysiintiisoo kale kol haddii dee isagii uu ku tirinayey inay inantiisoon isagoon ogolayn laba guuriyey iyo waxyaalaha caynkaasa ay meeshii nuqsaan ay uguba sugan tahay waa tajdiidin ama waxaabuu maleeyey islaam ulab inuu arrinkaa keenayaba dee waxyaalahaasba uu keenayo taasi ay kaba qarsoonaateen bal waa mid waa say barhkood adigu ay halkan dee kuba tegeen sheekuna wuxuu leeyahay may dhicin oo xadiidka kuma sugnayn caqdigii la jadiidiyey iyo inuu tajdiid uba maalan waxa weeyaan uba baahan yahay ee iyada bal taas barhkood baa iyada tan jawaab kaba dhigay sheekuna waa kan le iyada may dhicine laakiin uu si yar awilay wax laga yaabaa nacamtan uu yidhina in ujeedadaada way ku xasilaysaa ama uu ku xasilaya un arrintu ay tahay laakiin caqdi xaqiiqadii aan loogaba jeedine laakiin jawaabtaa ishkaal wuxuu ugaba imanayaa rasuulka ilaahay nacam buu yihi ha nacamtiina waa asaadiq alwacdi rasuulka ilaahay waa ka wacdigiisa marna aan khilaafi jirine oofinayey khabar daciif haba noqoto waxba haba noqote laynoo soo naqliyeyna noma jirto in caqdi la cusbooneysiiye uu jiro oo kale de haddii bal waxa weeyaan arrintu ay ballanqaad iyo taa ahayd caqdi cusbooneysiin baa dhicila waa jawaab markaa jawaabti waa jawaab dhaawacan taasi waa nooc arrin kale bacd alculamaa halkan ay jawaab kaba dhigeen kolleyna labada arrimoodba dahabisiyar calami nubala waa soo naqliyaayo isagoo cibaaru kaba cabiray saasaa dhacays lakin ma صaxa cibaaradaasuu ka cabiray xadiidku ma sugnaanin deetu haddana raaciye walakinahu fii صaxiixi muslim صaxiixa muslim buu kuma sugan yahay shaarixiinta waxay ku xambaareen buu leeyahay tajdiid alcaqd waa caqdi lcusbooneysiiyo xadiidkii bal si wahmiyo loogaba dhowro lakiin taasna khadshigaasaa kuba imanaya arrin labaad buu sheegay u dahabi oo dee wax kale iyada taas mu labadooda uu sheegay une oo ah in arrintu ay tahay in meesha waham kalaa jire umu xabiiba muu odrhani oo dee isagoo rasuulkii ilaahay iyo dee musaaharadan iyo kollay qiimaha leediyo taa qadarinayay aduu doonay inan kaloo uu dhalay waa caza inuu rasuulkii ilaahay iyadana guursado oo tan uu sheegayaa raawigii baa markaa magacan ku qaldamay umu xabiibe laakiin arrintu waa caza oo ay tahay cazan kuu guurinaya waa jawaab ibnu kasiir oo kaliya ay fiicnaystaan oo yidhaahaan malaa taasay noqonaysaa de waana kaa isaguna uu soo qaadaa waxna ma raaciye laakiin taasna arrin kalea imanaysa rasuulka ilaahay nacam buu yidhi waxaanaynu nikaax ku soo maray iyadoo umu xabiibo nafteedu ay tahay rasuulkii ilaahay salaatu dee ma doonaysa walaashay waana cazay ahayd saynu soo maray xadiidkuna bukhaari iyo muslimba lakiin kitaabkeenaan kuba soo maray kitaabu nikaax oo markaasuu yihi maxaa dee raqbada tao dee guurso deetu yihi miyaad jeceshay taasoo de waa ti ay tihi ha lastu laka bimukliya anigu keligey dee keligey ma qabtido kolley keligey ma noqonayo cid khayr ila wadaagsatona walaashay baan uguma jeclay markaasuu yihi ima banaane eh markii dambe xadiidka hadalkaley raaciso heblaad maqalaynay ina umusa abu salama inaad guursanayso rasuulka ilahi waa kii markii dambe yihi falaa tacridna calaya banaatikuna wa akhawaatikuna ima banaana marka haddii arrintu ay tahay dee caza wuxuu odhan lahaa nacam ma yidhaaheen inaanay u banaanayn buu sheegi lahaa walo halkan jawaabta ibnu kasiir iyo ay istixsaansadeen bal tanna jawaabtaasna kolley waa jawaab adigu arrinta ay wax kuba sugan tahay aqwaalo kaloo dhowro ibnulqayim iyo ay sooba naqliyaan khaasatan kitaabkaa jila u dhafaamen sheegayo dhowr iyo toban safxo ay masaladu qaadatay marka hore nikaaxeedu kaba soo warrameen xadiidka uu soo qaatay iyo way jiraane laakiin kolley saa dee isaga iyo calaa iyo ayma kale ay dhahaan muhimku xadiidkii waa mawduuc maba lihine laakiin meesha wahb baa dhacay un takliid baa dhacay oo haddii dee jawaabta labadaa jawaaboodna meeshii midna laynoomaba soo naqlin waa san imaam kuba leeyahay halkan ta kalena rasuulka ilaahi si umu xabiibaba kuba yidhi ayuu dee isagana kuba odhan lahaayo ma ballan qaadeen oo hadday cazo tahay isagoo maxabibo qaba waayo waan guursanaya maba yidhaaheen bal meesha adigu waxaa leeyahay khalal baa yar jira takhliid adigu wahan baa meesha jira taas baan leenahay waa inta bal xadiidkan aan kolley kuba dhaafi doonana waana ishkaalku halkuu jiro inta kale oo dhami ishkaal maaha in xaggana ta'miirkana wala ugu ballan qaadeen laakiin dee may dhicin oo munaasabo waktiyadaa dagaaladii dhadhowaano waabay dhammaadeen dagaaladii shishe ruum iyo dadkaa la dagaalamayeyna dee isagii kolley amiir kama dhigin oo dee waxaa dhici karta inuu wacdigu aan wakti buu lahayn dee fursana aanay iman rasuulka ilaahayna taas aanu makansan eh laakiin muhimku ishkaalka ugu weyni waa intaa umuxabiibe xadiidkana waa taas barhkoodna dee hadaladoodii taaba weeyaan oo qadiyadu markaan eegno san dee kuma saxnan wey bab min fadaaئل jacفar بn abi aalibin وasmاء binti cumaysi وahli safinatihim radي الlahu canهum jacfar ibn abi aalib adayaara madljanaxayn iyo asmاء binti cumays iyo doonidoodii dadkii laba socday fadligoodii weeye kale waa xadiis dheer baa inoo soo socdee jacfar ibn abi aalibna de waa cali bn abi aalib walaalkii toban sanood buu ka weynaa waa shaqiiqiisii waa dadkii xabasho u hijrooday muddo dheerna kuma maqnaa markii dambena ugu dambayn muslimiintii kale isagoo horkacaya ee mabay badnayn markaasoo walow markii hore ay badnaayeen wax dhinta iyo wax intoodii badnayd ay soo noqotay hortoodbe lix iyo toban bay ahaayeen baaba la yidhaahaaye markan ashcariyiintan dee ku beertay aynu kaba saarna intoodaa hore oo barhkood ay dee dumarkoodii la socday ay ahaayeen kaasba weeye asmaa bintu cumaysna waa haweenaydiisii weeye jacfar asma bintu cumays kolley maymuuna bintulxaaris iyo lubaaba iyo dumarkaa kolley aynu barhkood dhowr kaba soo aragnayna walaashood xag hooyey ahaydba waana dee haweendaa iyadna muhaajirada ah fadligooduna way inooba soo socotaa markuu jacfar dhintay dabadeedna jacfar ilaa saddex iyo bay u dhashay ama carruurtiisaba iyadaa dhashay dee cid kale ma jirta inamadiisa cabdillahi iyo walaalihii markuu dhintayna abubakar baa guursado waataynu xaj kusoo maray inay ashajara ama dilxulayfa maxamed ibn abi bakrin ku dhashay rasuulka ilaahayna uu amray inay iska maydhato ee xiraamato iyadoo markaa umushay oo xajkii dadkii u raacday abubakarna markii uu dhintay iyadaa maydho isaga kuba dardaarmay iyadaa maydhay dad kale may maydhin rag may maydhin waa haweenaydiisii iyadaa maydhay oo balse muwada iyo kuba sugan maalintaa iyadoy jiilaan ahayd qabow soomanayd way soomanaydna waktigaasi ayay dadkii muhaajiriintaa joogay ku tidhi so maydhimi korkayga saarayna dee waa qabowga badan baa jira waana taasoo deeta ilahme dee waajib kuguma aha bal asma markii abubakar dhintayna waxaa guursaday cali bn abi aalibo isagana laba inan iyobay uba dhashay adugu cali way ka geeri dambeysay oo waxna waxay leedahay dee cali iyo marka abubakar iyo sawjkeedii hor jacfar intaba inamay uwada dhashay ama inama inta badanna dee kolley dikrigooda aan arkay waa taaba wey iyo dadkii laba socday waa tan qisadoodina xadaثna cabdاللahi بن barاdi الأشعriي ومحamed بن العلاء الhمdاniي qالa xadaثna أbو usamةa qالa xadaثnii brayd عan أbي burdةa عan أbي muسى وsندkii xalayna inagu soo noqnoqonayey qاala balغna abو muسى الأشعrي baa wuxuu yihi waxana soo gaadhay مakhرaجu rasuul الlahi صلى الlaه عليه وsلم rasuulka ilaahay soo bixitaankiisi wlxal naحnu anagu bilyمn yمn aan joogno kolley mkrajkii haddii bece lagaba dhigo warkay inaanay hore u maqlin bay markaa tani tilmaamaysaa laakiin haddaan kaba dhigno bixidii uu madiine uba baxay dee kolley warkaa hore waa war carab wada gaadhay buu ahaa bicsadna mudday dee ka horreysay waktigane waa dee hijradii markii rasuulka ilaahay uu baxay uu madiineba uba hijrooday taas baanu maqalay annagoo yeman joogna fakharajnaa waanu baxnay makrajku markaa bicsadii maaha iyo soo dirkii lasoo diray ee waa bixidiisii uu madiine uba baxay fakharajnaa waanu baxnay muhaajiriina xaalanay kuwa u hijroonaya ilayhi isaga xaggi kolleyna malaa sanadii horena maaha oo dee beder iyo uxud iyo waktiyadaa may joogin manaanay imana wakti dambe ana aniga iyo wa akhawaani lii laba aanu walaala nahay laba nin oo walaalihii horeynu usoo marnay xadiidkii abubakar iyo fadligiisi aynu kuba soo marnay waa labadan ay walaalo ahaayeen oo midna aburuhmin baa la odhanayay midna abu burda san horeba usoo sheegnay abu burduhu inankiisan dee xadiidka kaba warinaya isku kunyayiina caamir baa la odhanayay aburuhmigana waxay dee barhkood soo naqliyeen majdiy majdi in laba odhanayo ama majdiyaad noo ishadnaanaysaa haddaba laba ana anigu askaruhumaa ka ugu yar aanahay kaley dee cibaaradiisanay kuba timi nusqooyinkiisanay kuba timi dee waxay ahaan lahayd daahirkuna ana asqaru minhuma sa shaarixuba leeyay anigu aan ka yaroo isagaa ugu yaraa saddexdooda axaduhuma abu burdata wاlaakharu abu ruhmin ima qaala inuu yihi bidcan waima qaala ثalaaثata وahamsiina aw isnayn وahamsiina rajula min qowmi adigu dee imaadan halkan shaki baa meeshii galay ee waxa weeyaan saddexdoodu mayhayne dad badan oo reer ashcara ama haddaan reer kale laga socon oo ay isku dhowaayeen ayaa meesha ay ku soo wada baxeen yamana way ka yimaadeen baddana way soo marayeen oo malaa berigu uu ku dheeraanayay ama dee cabsina way lahayd qorayshna markaa ma islaamin iyo jiddaa ay soo mari lahaayeen haddaba markaa muxuu yihi ima bal cibaarada ama dee wuxuu yihi eg imaad haddaan shakiga meesha saarno waxay cibaaradu ahaa layd fakharajnaa muhaajiriina ilayhi ana وakhawaani li ana asqaruhuma axaduhuma abu burdata wاlaakharu abu ruhmin bidca وahamsiina waan xaalayna xaal aan nahay dhowr iyo konton dee bidcuna saddex ilaa sagaalou noqdaa ama bidciba muu odhana wuxuu yihi halaaثata وahamsiina xaal aan saddex iyo konton nahay ama muxuu yihi ithnayn وahamsiina waa adig waan xaalaynaynaa ujeeddadu anagoo jamaacadee badan ah laba saddexdaa walaalana ay ku wada socdaan dadkii reer ashcaray wada socdeenna iyaga marka lagu daray ilaa saddex iyo konton ay gaadhayeen ba ama labiyo konton ayay soo baxeen dooni bay markaasoo dee tolki ah qaale wuxuu uhi farakibnaa safiinatan dooni baanu fuulnay badaha dee yamaneedun bay kaba fuuleen faalqatnaa weyn tuurtay oo safiinatunaa doonidayadiibaa ila najaashiyi najaashi xaggiisa bilxabashati macnaa dee kolley doonihii hadday dabayli timaado waktigaa lama xukumi karahayne dabayshiiba gees kaleo halkay u socodeen meel aan ahayn uba kaxaysay oo tajri riyaaxu bima laa tashtahi sufunu say yidhaaheenba markaa dhinacii kale badda ayay oo dhinaceenan ayay doonidii ay laba timo malaa dee dabayshii xaggan ay usoo kaxaysay najaashina dee waa boqorkii xabashaad oo khaasna waktigaasna dee waa nin muslima bu ahaa laakiin islaamkiisa qarsanayay waayo dadkiisuma islaamine najaashi waana magacii dee boqortooyo oo magaciisa asxamaya ba ay soo naqliyaan culimaduye waktigaas dee nala nin kastoo xabasha u boqor noqda najaashaa la odhanaya ama deegaankaa u boqor noqda xafn xajar baa wuxuu dhaha markuu qabanayo halkan oo kale waa waktiyadaa hore laakiin waktigiisii waa qarnigii sagaalaad iyo markuu meelahan sharxaya oo kale waxaa la idhahaa ninkan iyaga u boqorkaa laqabkiisa alxadi alxadi baa la idhaha o de waa siduu halkan kuba yidhi kitaabkiisa imbaalqumrina markuu sacdudiin waa jaziirada yare ninkii boqorka ahaa sacdudiin kaba hadlaya waa merigii muslimiinta ee dhulka xabasha waa tan dee jaziirada yare zayr cagteeda sacdudiin laba yidhaaho waayo oo boqorkii muslimiinta markaas sacdudiin ba ninkii boqorkaa lagu dilay sideed boqol iyo shantii isagaaba taarikheyne xaafid ibnu xajar kitaabkiisa ambaalqumri iyo dee dilkii oo dee markaasna waa soo qaada alxadi oo de waa meligii xabashaad oo qa markay soo jebiyeen oo halkaas dee laguma dilay isaga jaziiradu ayaama ku jiro ay ugu tallaabeen oo markaasay kuma dileen dadkiisna markaasay zabiid iyo xaggaa qabteenba meligii muslimiinta marka halkan magacadi kaba yime sacdudiinku waa boqorkii muslim waa sideed boqol iyo shantii ama afartii meelaha taqriban kitaabkiisa imba lqumri markaa bianba lcumri kitaabkiisan la idhaaho xaafid ibnu xajar uu ku taariikheeyey sanadu dhashe laga bilaabo ilaa de waktiyada uu ka dhimanayo sana sanadu waxay dhacay kale taarikhda ibnu kasiirna meel imtidaad buu uba noqonaya taas ayuu dee kaba yidhaah soo qaadaayo bal wuxuu leeyihi alxadi baa waktigaa dambe lama odhanaya ninkan laqabka boqorkooda فوافقنaa waxaan halkaa waafaqna on la kulanay jacفar بن abi طaaliبi وaasxaaba cindo markii adigu dee beriga ay u dhaadhaceen malaa socdeen ba waxay tegeen dee kolley meeshay deganayeen beriga beriga dhexdiisay ahayd oo dee acsum may ahayn xeebta may ahayne laakiin bilaadii markay galeen ayaa waxay la soo kulmeen ay la kulmeen jacفar بن abi طaaliب iyo asxaabtiisi halkaa iyaguna jooga cinda najaashi faqaala jacفaru jacفar ba wuxuu yihi ina rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulki ilaahay bacaanaa waana diray haahunaa halkan buu noo soo diray de waktigaa hore maka uu joogay bay xaggan usoo hijroodeen waktigaasna sanaday joogeen iyagu markaa jacfar iyo maaha waktiyadii uu diray un maaha wa amaranaa wuxuuna amray biliqaamati negaadi halkan lagu negaado faaqimu macanaa anaga nala jooga oo nala negaada faaqamnaa macahu isagii baanu la negay waa isagiiyo intii kale kuba harsanayd muslimiinta xataa qadim dee rasuulka ilaahay baa cid soo diray najaashana u sheegay inuu dadkaa soo anba bixiyo laba doonyood baa markaa ay kuba yimaadeen xataa qadimnaa inaanu nimi jamiican xaaladna annagoo dhan oo iyagii iyo oo malaa ilaa lix iyo toban iyo hasta kutubta siirada kuba sugan iyo qoladanu dee tiradan gaadhsiisan ayaa wada yimi qaala wuxuu uhi fawaafaqnaa waanu waafaqnay rasuul اllahi salى الlahu عalay waslm waxaanu la soo kulannay un weeye rasuulkii ilaahay xiina ftataxa khaybara waa isagoo dagaalkii khaybar intuu dhammaaday furtay qanaaimtii weli aan la qaybin ayay soo gaadheen san waxaa lasoo naqliyay inuu rasuulka ilaahina aad bu uguma farxay walow sanadku daciif yahay waatay soo naqliyaan kutubta siiradiiyo keyrkoodba inuu yihi ba ma garanayo kan u farax badnay lakiin sanadka waa dacfi baa kuba sugan baan leeyahay khaybar furashadeeda iyo dee jacfar imaatinkiisa faasama lana manaa uu naga qeyb geliyey oo sahbi buu noo yeelay marka la eego qanaaimtii aw qaala wuxuu yidhi acdaanii min acdaana minhaa waxbuu naga siiyey wixii laga helay khaybar uma qasama uma qaybino liaxadin axad gaaba maqnaacan fatxa khaybara khaybar furashadeeda shay-an minhaa wax iyada ka mida umuu qaybin oo qeyb umuu siin ilaa liman shahida macahu dee waa ciddii isaga la joogtay dagaalka ka qeyb qaadatay un mooye ilaa istinaa bacda istinaye ilaa liasxaabi safiinatina maca jacfarin waasxaabi oo ujeedada waxa weeye dad baa rasuulka ilaahay isagoo dagaalkii dhammaaday yimi oo muslimiin ahaa waxaa ka mid aha nimankii reer dawse abu hureyriya ay kaba mid ahaayeen dagaalkoo dhammaaday yimaadeen qaybtii laguma darin oo wixii kale yimi bacdeedi intii dagaal ku jirta unbaa qaybt yeeshay laakiin kuwani dee arrin gaaray lahaayeenoo dadkii asxaaba safiina rasuulka ilaahay waa u weydiiyey qodadii muslimiinta ahayd ee khaanimiinta ahayd in bal nimankan laga qaybgeliyo oo qaybtii way ku dareen iyaguna way ogolaadeen be taas bayd ilaa liasxaabi safiinatina maca jacfarin waasxaabi qasama lahum macahum waa u qaybiyeen lahum waa liasxaabi safiina macahum waa maca de ahli khaybara weeye iyo dadkii maca mashahida khaybara qaala wuxuu uhi fakaana naasu waxay ahaayeen dad min annaasi dadka kaba mida yaquuluuna la waa markii dambe dee kolleyda waa la wada hadlayaayo waa la kaftamayaaye dad baa odhan jiray buu ihi yacni liahli safiina naxnu sabaqnaakum birijri idinku imakaa socotaane dee iyagu waa sanadii markaa lixaad aakhirkeedii ama toddobaad madaxeedii baan leenahay hijraduna waaba tahay muddadaa sanadahaasa bal dagaalkii beder iyo uxud iyo khandaq iyo way dhaceen iyo markaa xudaybiye iyo annagaa hijradii idinkaga horreyna oo ujeedada annagaa idinka fadli badan oo dee taasaan idinka horreyna weeye xaggii hijrada annagaa qaala wuxuu ihi abu muusa odhanaya saasaa la odhan jiray fadaklat asmaaء bintu cumaysin waa asma bintu cumays ba waa xadiis labaad oo dee iyada qeybta dambe warinaysa aw kana warinaya isagu riwaayata صaxaabiya can صaxaabiya ayaa soo gashay wahiya miman qadima macanaa dadkii anaga nala socday bay kaba mid ahayd oo dee zawjkeedii jacfar bay laba socotay calىa xafsata zawji الnabiyi salى الlahu عalيه wasalam xafsa bintu cumar oo rasuulka ilaahay haweeneydiisii ahayd ayay u timi zaa'iratan xaalatay iyadoo soo siyaaratay ujeedad markii madiine la yimi ayay dee inay xabsay soo siyaaratay waqad kaanat xabsana waxay ahayd iyaduba qad haajarat kaanat haajarat ila najaashiyi dadkii xabasho u hijrooday markii hore ahayd laakiin so fii man haajara ila dadkii hijrooday ee xagga xabasho iyo najaashi u hijrooday dadkaasay ka mid ahayd oo iyadu xabsiba ku jirtay oo dee macrifadii horey reer maka isku ahaayeen iyo isgaranayeen mooyaane safarkaa dheerna way wada galeen dhulkaa gurbadana way soo wada joogeen oo dee suxbo gaaraba meeshii taalla markaasay soo booqatay fadakala cumaru cumar baa soo galay calaa xafsata xafsu u soo galay wa asmaa walxal asmaa asmana cindahaa agteeda ay joogto faqaala cumaru cumar baa wuxuu yihi xiina ra'aa asmaa asma markuu arkay man haadihi waa iyatani haweeneydan kula joogtaa waa tuma waa yay tahay qaalat waxay tidhi xafsa odhanaysa asmaaء bintu cumaysin wa asma bintu cumays qaala cumar cumar ba wuxuu yihi alxabashiyatu haadihi ama alxabashiyatu haadihi albaxriyatu haadihi macnaa ma tii xabashiyada ahayd ma ujeedada halkaa deganayd oo wuxuu xabasho ugu nisbeeyey waa limuqaamiha fiihim dee halkaasay deganayd albaxriyatu haadihi ma tii badda loo nisbeeyayoo dena bad bay soo martay markii horena way sii martay badoo dooni bay sii raaceen de ay ka sii raaceen marka ay xabasho ku socdeen imikana waa tan ilaa halkan soka ay kuba yimaadeen iyagoo dooni watay haddaba mati iyadna baddana wuxuu ugu nisbeeyey limajiiha fiihi weye waayo badii bay lirakuubiha fiihi badha oo mati badda badda loo nisbeeyey ayaa badmareenka ahaydba mati xabashiyada ahaydba adigu waa wuxuu la yidhaha qurdubi adha waa istifhaam qasada fihi lmudaayaba walmuwaasada waa istifhaam waa garanayey dee kol haddii la yidhi waa asma xaaladeedi iyo waxeeda oo dhan ba waa ogaaye laakiin wuxuu gaba jeeday kaftan iyo mubaasada iyo taas baabu gaba jeeday laakiin hadal buu raaciyey faqaalat asmaa nacamhaa bay tidhi faqaala cumaru cumar ba wuxuu ihi si dee la odhan jiree barhkood ay ku odhan jireen sabaqnaakum bilhijrati annagaa hijradii idinka horreynay imakaa socotaane annagu mar horeanu soo hijroonay hijradii annagaa idinka horreynay o idinkaba dheereynayo fanaxnu axaqu birasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam minkum annagaa rasuulkii ilaahay idinkaga xaqle idinka idinka dhow faqadibat way cadhootay asmaa waqaalat waxay tihi kelimatan hadalkaday tihi cumar de haddii laga haybeysan jiray aynu soo maray xataa ummahaat lmu'miniin markii uu gurigii rasuulka yimi iyagoo qaylqayladii oo dhadhawaaqaya inay meelo galeen iyadii taday ugu jawaabta waxay tihi kadabta been baad sheegtay yaa cumaru cumarow been baad sheegtay kolley reer xijaasna in kadibka mawdaca mawdica alkhada bay isticmaali jireen waad geftay weeyaan oo waxaasi waa qalad kala macnaa arrinkani waa nafyi arrinkii uu sheeganaya anfihaysa rasuulkii ilaahay nagagama xaqlihidin maxay tihi wallahi baan ku dhaartee kuntum waxa ahaydeen kala wallahi kuntum waxa ahaydeen maca rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam yudcimu jaacinkum kiina rasuulkii ilaahay baa la joogteenoo idinku raaxa qabteen bay leedahay kiina gaajaysan buu cunto siinayey wayacidu jaahilakum kiina jaahilka ana uu waaninayey wa kunaa waxaanu ahayn asmaa radia allahu tacaala canhaba في dar أو في أرض البعdاء البغضاء kl waa ama daari iyo arضi waana isla midun imaka halkan oo guri loogama jeedo waa dhulkii iyo dee bilaadii bay uga jeeda in markaasna kolleyna labada ti aan dhignaadaba albucadaa bay uba u idaafaysnaanaysa oo anagu waxaanu kuna waxanu idinku saas eeg rasuulka ilahi ba ag joogteen arrinkaasaa qabteen iyo raaxada kiina gaajooday isagaa ogaayo markaa wax siinayey kiina jaahilka waa waaninay annaga cidna waanisa maanaan haysan bay leedahay cid kaayaga dhibaataysan kaayaga gaajaysan wax siinayana wax siisana maanaan haysan waxaananu kuma sugnayn fii daari bucadaa bucadaa'i waa kuwii fogaa nasab ahaan dhulkoodii albuqadaa'i la necba dhulkoodii baanu kuma sugnayn marka albucadaana waa jamcu baciidin albuqadaana waa jamcu bakiiban sia shariifba shurafaa looguma jamciyo dariifba durafaa looguma jamciyaa baciid albucadaa iyo bakiidoo albuqadaa looguma jamciyey markaa xagga fogiduna dee nasab ahaan iyagiyo nasab ka dhexeeyey may jirin xabashaya dadka bilaada degan oo taas weeye xagga albuqadaana isagu waaba kaa diintiisa laba dhumanaya najaashi soona dhoweeye laakiin marka la eego shacabka iyo dadkaasi may islaamin iyo bal xaashiyadiisu diintooday ku dheganaayeenoo iyaga isagunbaa la dhaafi la-aaye cidi umay hayn naxariis oo markaa xagga diin ahaana kuwii la nacayey oo kuwaa aan la nacayey nasab ahaana foga ayaan dhulkoodii joognay fi lxabashati xabasho wadalika fi llahi wafi rasuuli dee tamashlada ogaanaan joogin bay leediyo nuso ilaahay daraadii iyo rasuulkiisa daraadi ayaanu uma joognay halkaas oo taasaanu kuma tagnay waimllahi intaa kumay dayna waxay tihi ilah baan kuba dhaartee la acamu ma cunayo طacaaman cunto wala ashrabu ma cabayo sharaaban wax la cabo xataa adkura ma qulta lirasuuli illaahi salى اllahu alيه wasalam ilaan u sheego e waana hadalla ay qabeen hore waa kaa marka abu muusa bay noo soo sheegay waxaa tihi aan rasuulka ilaahi uba sheego wanaxnu weliba arrin kale ay ku dartay wanaxnu anaga kunaa waxaanay nuda kuwa la dhibo oo meeshii boqorkii waa soo dhoweeyey bal waa dee gaadhsiiyey cid alla ciddii wa dee iyaga dhib gaadhsiisay dee iyagiina la ciqaabayo laakiin haddana dee hadal iyo waxmay waayahayn oo dee isaga un mooye xashiyadiisu xataa ma islaamin iskada dadka kalebe wanaxnu na kunaa anaga nuda waana la dhibayey wanukhaaf waana la cabsi gelinayo dhibtaasaana haysatay wasaadkuru dalika lirasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam arrinkaa rasuulka ilaahi baan u sheegaya waasaluhu waan weydiin wallahi baan ku dhaartay laaktibu macnaa waxaanad odhan ma sheegayo been ma sheegayo wax kuma darayo walaa aziiqu mana leexanayo si aad tidhi kama leexanayo xataa cibaaraadkii ma duwayo walaa aziidu calaa dalika waxbana kuma darayo intii aad tidhi ubaaban kuma odhanaya way joogtay inantiisna xataa way fadhidaayo dee markan waa xabsade فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم markii رasuulka ilah yimi bay qaaلa tidhi yا نبي اللhi إن cمرa qاaل كdا وkdا cمر saa iyo sidaasuu yihi فqاaلa رasuuل اللhi صلى الله عليه وسلم laysa ma ahaanin بأحق mid xqla oo b aniga miنكم igama kii dhowaa khaaصatan waa xagga hijrada hijra markay dee jawaanib kala noqoto waa kaa inuu dee abubakr dabadi kii dad ugu jeclaa uu yahay iyo umuuraha iyo fadligiisa iyo martabadiisa qolooyinka nima gaadhayaan be laakiin markay noqoto bimawduuci hijra ine sabaqnaakum bilhijra buu yihi markaa saasaan aan rasuulka ilaahay idinkaba dhownay taa aniga igama kin xaq laha buu yihi rasuulka ilaahay bal riwaayadee uu dahabina uu siyarka kusoo naqliyo xaafidna uu soo naqliyaaba ahayd dee iyadoo tan aanay ahayne laakiin loo sheegay rasuulkii ila yihi kadaba man qaala dalika ruux hadalkaa yidhaha been buu sheegay san iyaduba ay lahayd matahan celi idinkama xaq laho bal idinkaa waxla dheer muxuu yihi rasuulkii ilaahay walahu licumar iyo liasxaabi asxaabtiisa waa qolooyinkaa dee maka kaba yimi ama madiine un toos uba yimi mashaqadoodii iyo dee safarkaa keliya ay ahayd hijraة waaxida hijro keliya ay leeyihin walakum antum ahla safinati iyo ahla safina idinkana waxaa idiin sugnaaday dadkan safinada hijrataani halkanaa ka tagteen makaa ka tagteen oo bilaadaa fog baa tagteen idinkoo beriyo beriba sii maray mashaqo iyo camalka adag baa barteen muddaa joogteen haddana safar dambaa soo gasheen waa laba hijro idinkaa la dheer halka iyagu hijro keliya ka leeyihin laba hijroa leeyihin qaalat waxay tii waa fadl weyne asxaaba safina ay leeyihin qaalat waxay tihi asma falaqad ra'aytu waxaan arkay abaa muusa abaa muusaan arkay iyo asxaaba safinati markii warkaa maqleen dee warkii baa gaadhay loo sheegay se iyada ugaba hubsadaan ayaa markaasa waxay ahayd asxaaba safina yaatuni way iimanayeen arsaalan iyagoo koox koox anaa way iska daba iimanayeen oo asmaa loo imanayaayo waa fawjan fawjan weeye arsaalan waa wuxuu sheekuna leeyahay awrada ibilahu arsaalan waa markay kolba dee in uu geeliisa sii daayo ama uu soo arooriyo taasoo kale ayaa mutaqadica mutataabica ayaa laba yidhaah mufradkiisu waxuu noqonayaa raslun rislun maaha rislun caanaha buu noqdaya raslun sa xamlun baa axmaal looguba jamciyo ayaa raslun arsaal looguba jamciyey macnaa iyagoo koox kooxa iyagoo dee fawj fawja ayay ii imanayeen kelimo kale uu soo naqliya waa awradaha ciraakan hadduu mar soo wada arooriyana ciraakan baaba laga cabiraa buu leeyahy luqada sheekha le markaasaa muxuu yihi yasأaluunii can hada الxadiiثi xadiidkan bay iweydiinayeen oo aniga xadiidkan ayay iweydiinayeen waxaa le asmaa leh ma min addunya addunyada ka mid ma ahayn oo ka mid shay un shay macnaa waa waxyaalahan dee camalkii lalaba yimaadee ajri iyo hawaab laguma rajeeyo in waxyaalaha kale ee carada addunya waxanaba ma dhigmaan shay un shay hum iyagu bihi isaga afraxu ay kaga farax badan yihiin walaa acdamu fii anfusihim afraxu ay ugaba farax badan yihiin walaa acdam shayna addunyada ka mid mahayn ama camalba ajrigiisa la rajeeyo kaga weyn fii anfusihim nafahooda mima qaala lahum rasuulu llahi salى اllahu alيه wasalam rasuulka ilaahay wuxuu uga yidhi oo arrinkan uu yihi o yihi laba hijiraa leedihin waxay uga farax badnaayeen ama agtooda kaba gaba weyn mama jiro saasay ugu soo noqnoqonayeen kolba kooxi ay uba imanaysa iyagoo xadiidkan iyadii kaba maqlaya kole xadiidka as qurdubi yidha waxaa nooguma sugan aliktifaa bikhabr اlwaaxid اlmufiid liqalabati dan ruux keliya oo warkiisoo dee imaka inuu rur sheegayo dani adag baa loo malaynayaa yaqiin xaddeed maaho tawaatur xaddii maaha waxaana u suurto gelisay inay yaqiintii gaadhaan ay rasuulka ilaahay u tagaan ay weydiiyaan yaqiintii bay rasuulka ilaahay bay uga soo noqonaysaa waa khabar alwaaxid waa kuwan kuma kaaftoomay in laguma kaaftoomayo iyadoo ruuxu makansanayo yaqiintii xadiidka way nooguma sugan tahay qordobaa saa yidhaha mafhumkiisa qaala abu burdata abu burda wuxuu uhi faqaalat asmaa ba waxay tidhi falaqad ra'aytu waxaan arkay abaa muusa wainahu walxaal inahu isagu layastaciidu uu celin iyo ugu celin iweydiisanayo hada alxadiida xadiidkan aan ugu celiyo mini macnaa markii aya ku muuqanayn waa ku faraxsan yahay intuu yimaado dhi bal iigu ama isagoo kaa maqashay bal iigu celi iigu celiyo waxaan arkay iyadoo abu muusa alashcari iga iidaysanayo iga dalbayo inaan ugu celiyo xadiidkaas bal kolley fadligii asxaaba safina radia allahu canhum taasba wey baabun min fadaa'ili salmaana wa suhaybin wa bilaalin radia allahu tacaala canhum salmaan iyo suhayb iyo bilaal fadaaishoodii wax kaba mida kolley bilaal horeynu usoo maray oo halkii umu sulaymna waynu soo aragnay baab gaarana wuu inooguma soo dhigto wuu inoo soo horreeye maanta laakiin qolooyin kale wada socdaan salmaanna waa salmaan alfarisi salmaan alkhayrna waa laba idhaaha wuxuu odhan jiray ana bnu lislaam waa nin asalkiisu reer faris ahaa abihi hooyadiiba majuus ay haayene laakiin ilaahay subxaana watacaala ku ilaahamiyey khayr buu laba doonaye ee diinta xaqa oo waa ka tegay waddankoodii oo kolba raahib iyo roogaantii nasaaruu laba joogaya marka mid dhintaba wuxuu odhanaya ama uu dhimanayaad iigu dardaarmaysa hebel u tag ugu dambeyn waxaa loo soo tilmaamay dee rasuulka ilaah waqtigiisii inuu dhowaa bilaada carbeedna uu kaba soo baxayo niman uu soo raacay ayaa isagoo xoolihiisiina siiyey haddana iibsaday oo intaanu rasuulka ilaahay uga iman so dee bukhaariba kuma sugan ilaa dhowr iyo toban gacmood ama dhowr iyo toban ruux baa milkiyey oo kalba mid dee uu milkiyey milkiyey ugu dambeynna dee kitaabada iyo kolley qisadiisa islaamku way dheer tahay laakiin kolley kutubta taraajimta iyo taariikhda iyo waxa yimaada wax dee adigu iska gariib aho ay yidhaahaan cumrigiisa ilaa laba boqol iyo konton buu gaadhay barkood baa yidhahaan saddex boqol iyo konton buu gaadhay leeyihin adraka wasiya ciisa barkoodna waxay kaba dhigaan si waxaan taas dee ay tahay hadan aan laga hadalba ka taagnayn khilaaf kaba taagnayn sida bajuri oo kale xashiin samawaahib ludniye iyo rag kale oo kale bal dee dahabi taarikhulislaamka weyn oo kale iyo waa sida kuba tage lakiin kalaam iyo tacliiq buu ku leeyahay tarjamadiisa marka la eego si yar isagoo umuuraha dee kaba hadlaya ee bal ciddii rabtaa halkaas bay eegi kolleyna waa shay baciid oo ugu dambeyn wuxuu dhaa meye boqollama gaadhin oo dee waxaa ii muuqata arrinku inaanta ahayn su markaa horeba yihi de dad baa marka hore saa dee kala duwan baa soo naqliyo cumri dheer bay u sheegaaneen lakiin arrinku kolley taas maaha tarjamo dheerna kutubtaasi ku wada leeyahay iyo amaanihiisa weyneega ama suhayb waa suhayb arumi waa nin asalkiisu carab ahaa reer ciraaqna ahaa ee isagoo yar bay nimankii reer rum dhulkaasna reer faris baa kaba telinaya ay qaadeen sabi waa carab buu ahaa dee iyagu ku dhex koro waa tan suhayb arumi la yidhaha carabkoodiina carabkii dee waa yari bay ahayd carabnimadii iyabaa kaba baabaaday oo halkoodii beri dambaa dhulka laga soo iibsaday adigoo cabdillahi bnu judcaan oo markii dambe waa xoreeyey oo dee iyagu la deganaa markii dambena waa hijroode bal waa saxaabada dadkii aadna loo dhibayna ka mid buu ahaa suhayl arumi wuxuu yidhi adaba fadaaishoodii wax kaa mida xadaثna mحamed iبn xaatimi qaala xadaثna bahzu qaala xadaثna xamad ibn slmةa can haabiti can mucaawiyaةa bni qurata can cayd ibni camri ana abaa sufyaan cayd ibni camri waa saxaabian horeba usoo aragnay abaa sufyaan ba ataa yimi oo soo maray calىa salmana wa suhaybi wa bilaali fii nafari macnaa abu sufyaan ayaa wuxuu soo maray saddexdan dee saxaabiya aada uba mudan iyo koox kaloo meel fadhiida ayuu soo maray faqaalo waxay dhahen sheekuna wuxuu leeyahayba imaatinkiisaasi wuxuu ahaaba isagoo gaala markaan weli islaamin waktigii hudnadii xudaybiye dabadeed taas buu ahaa dee taasunbay intii kale laisma dhex marahaynin faqaalu waxay dhaheen wallahi baan ku dhaartay kolley taa waxay u leeyihin walaa dee isagoo soo islaamay islaamnimadkiisa ogyihiin cadow ilaahay kumay sheegeen weeyaane waa intaanu soo islaaminuun faqaalu waxay dhaheen wallahi baan ku dhaaranee maa akhadat may qaadan suyuufullaahi seefihii ilaahay min cunuqi caduwillaahi cadowga ilaahay luquntiisa ma akhadaha ama ma akhidaha labada waa laba riwaayo un waa laba macne waa makaankeedii xaqeedii kamay qaada ujeeddada cadowgii ilaahay waa kan iska socdee nool oo safihi ilaahay dee waa muslimiinta dagaaladoodii ayay leeyihin waxay malaa ka qoomamaysan inaan ninkan la dilin oo laguma dilin dagaaladii oo safihi ilaahay cadowgan ilaahay luquntiisa xaqeedii kamay qaadan taas bay yidhaaheen qaala wuxuu yidhi cayd baa odhanaya faqaala abubakrin oo malaa la joogay baa wuxuu yidhi ataquuluuna miyaa ku qowlaysaan oo ku odhanaysaan hada dee hudnuna way dhacdee lisheekhi qurayshin wa sayidin waa quraysh odaygoodii iyo sayidkoodii miyaa hadalkaa ku leedihin faata nabiya salى اllahu alayه wasalam abubakr baa rasuulkii ilaahay uba yimi faakbara wixii ay yidhaaheen iyo wixii ku yidhi buu u sheegay faqaala wuxuu yihi rasuulki ilaahay iyo abaabakrin lacalaka aqdabtahum abaabakr oo waxaa laga yaabaa malaa inaad ka cadhaysiisay lain kunta aqbabtahum haddaad tahay nimankaa waa suhayb iyo bilaal iyo sinaan iyo waa dadka ka cadhaysiiyey laqad aqdabta rabbaka rabbigaabaad ka cadhaysisay waa manzilo aada iyo aad u weyn waa abubakr cinda uu rasuulka ilahi hadalkan ku leeyahay lain kunta aqbabtahum laqad aqdabta rabbaka rabbigaabaad ka cadhaysisay faakhadahum abubakrin faataahum abubakrin baa u yimi faqaala wuxuu yihi yaa ikhwata ah walaalahayow aqbabtukum aqbabtukum weeye hamsadiisi fahamku way qadarantahay miyaan idinka cadhaysiiye qaalo waxay dhahan laa may nagamaad cadhaysin hadalkaaga kabanaan cadhoon yakfir اllahu laka yaa ukhay walaalkayow ilaahay waa kuu dembi dhaafayaa ee hadalkaaga kamaanaan cadhoon oo nagamaad cadhaysiin taas buu ay ku yidhaahdeen bal xadiidka horta ta inoogu sugan fadli aada iyo aada u weyn oo salmaan iyo suhayb iyo bilaal iyo ciddii kale la joogtay ay leeyihiin way inooguba sugan tahay waxaana uu sheekhu leeyahay waa cibaarada nawowi dadka dacafada ah ee matalan iyo dadka diinta ahludiinka ah in khaadirtooda iyo quduurtooda la dhowro la maamuuso la ikaraameeyana way kuba sugan tahay kolle cibaaro uu lahaa saaxibulmufid ayaa wuxuuhi horta waxay tani tilmaamaysaa qolooyinkan halkan inoogu magacaaban manaasisha sare iyo maraatibta sare ilaahay agtiisa ku leyniya rafcadooda taa way tilmaamaysaa waxaa kaloo laga faa'iideysanaya dadka saalixiinta dee saalixiintii bay ahaayeen bal xurmayntooda iyo dhowritaankooda la dhowro iyo in layska ilaaliyo wixii iyaga kaba cadhaysiinayay ama dhibayay waa kan rasuulka ilaahay kaba cabiray haddaad iyaga ka cadhaysiisay ilaahay baa subxaana watacaala kaba cadhaysisay taasba weya marka xaggan yaa ukhayana sheekhu wuxuu leeyahay laba siyood bay kuba dabdiyeen iyo akhii birhkood way kuba dabdiyeene laakiin siiqadan bacda nusakh way dhacday malatay hordhaysiyaan waa taskhiir yaa ukhaya wuxuu sheekhu kaba cabiray taskiirtani waa taskiiru taxbiibin wa tarqiiqu muladafa taxqiir loogama jeeda iyo yarayn dee ruux yarna muu ahayn oo bal raggan dee salmaan haddaan da-daa weyn kuba sheegno un mooye qolooyin kale waaba kaba weynaaye ewaxaihim wuxuu leeyahay taskiirtu waa taskiir markaa malaa keenaysaa ludfi iyo soo dhoweyn iyo taxbiibsuu kaba cabilay waa istixbaab madee jeclaasho iyo waxyaalo keenaysa taasoo e kolkol bay dhahaan iyadoon ismiga looga jeedin taskiirkiisa dee taskiir kol taxqiir waa loola yimaada iyadoon taxqiir loogama jeedin in iyadoo taxabubkaasi ama arrinkan iyo mulaadafadan iyo taa loogama jeedo sida dee kollay umuuraan casharkii inooguba dhawaayo aan kuba soo maray bal taasoo waatuu sheekhu tilmaamayo kollay baydaan halay qabla arbaciina caaman sheekaygaan ka maqlay ilaa imakadana weli mahayo meeluu ku yaalo mana rage lakiin isaga carabkiisay ahayd oo walo laga yaaba laftii dabdigiisiina dee imaka kolley shakiga gelayo suu ahaa wama qultu xubaybi ama xubayibi hadday xibi taskiirtii tahay ama xabiib taskiirtii tahay min ataskiiri bal yacdubu smu shayi bitaskiiri way anigu xubaybi ama xubayibi maan odhan de isagoo ruuxii uu jeclaa sheegayey umaan taskiirin dee taxqiir daraaddeede kolley ismiga shaygu marka la taskiiriyo kolkol buu macaanaaday u ka yar macaan yahayba xaggii odhahdiyo taas iyo malaa nooc yar ludfi iyo dhawaanshaha meesha uu tilmaamayaayo takbiirkiisa oo kale sheekh axmed bashir raxmat ullahi caleyh waa qabla arbaciina caaman ilahay makadana weli ma helin ama beydku ciddaa tili iyo qaa'ilkiisii waay haddaba in bal taasba weeye oo arinku waa jaanibkan cibaaro kale u sheekhu raacnaya faa'iide kale ah oo abubakr baa laga soo naqliyaa malaa nin yidhi waxa weeyaan cibaaro san oo kale in laa caafaaka allahu ama laa raximaka allahu oo dee waa laba kelimo ayay kalaba tahay ayuu yihi usluubkaasi ma habboone macnaa waxaad tidhaahaa un oo bilmujeedadu laaha ziyaadine caafaaka allahu iyo raximaka allah sida halkan oo kale laa yakfirullah kolkol baa ictibaas meeshii imanaya hadalka haddii la isku xidho dee waxaabay noqon kartaa laa yakfir llahu laka ayay noqon kartaa marka waana cibaare ay kolley carab dee hadaladooda kuba iman jiray waxay leeyihin maxaa roon taas oo kale ama laadii in laga tago abubakr baaba laga soo naqliyey oo macnaa dee ficilku sidiisii loo isticmaalo si aan labsiga ama ihaamkaasi uba iman barkoodna maxay doortaan suuradan oo kale in wow la ziyaadiyo oo laba yidhaaho laa ويغفir الlahu laka wodna isnaaf bay keenaysaa laadina way kala go-ayaan ee wixii ihaam keenaye si wax loo jeedo laa yakfir الlahu laka ama laa وayarxamuka la hadal baa la anfiyaya markaa ruuxiina waa loo ducaynaya laa وayarxamuka الlahu e waa taasi haddii hadalkii isma raaco isagoo ruuxu taa ujeedaa dhici karta in loo qaato in dee la habaarayo leeya laa yarxamuka allah ama laa yakfir llahu laka marka abubakr baaba lasoo naqliya inuu yihi taa iska daayo laadagooye laakiin tanna way idhaahno in wow la ziyaadiyo un si aan ihaam iyo labsi aanu uga dhiman un hadalkii oo la israaciyo loo qaatay wax kale ama habaar fatan bab min fadaa'il اlanصaari radia allahu tacaala canhum bal ansaar baa inoo bilaabmaysa kolley muhaajiriin waxoogaa baan kuba soo jirnay walow aynu dee rag kala duwan oo ansaara aynu soo marray imaka laakiin waa ansaar reerkii guud ahaan wey ubay ibnu kacab iyo mucaad ibnu jabal iyo anas iyo dee ansaar waa tii aynu soo marray ashkaastii ee imaka waa ansaarka ansaar fadligii ay lahaayeen oo waa fadli ay kuwa muteen reer ahaantan iyo ansaar ahaantan fadaaishoodii wax kaba mid a xadaثana isxaaq ibnu ibrahim alxandaliy وaxmed ibn abd ibnu cabdata wlafd lisxaaqa qaala akhbarana sufyaan can camri can jaabir ibni cabdillaahi qaala jaabir ibnu cabdillaahi baa wuxuu yihi fiina anaga dhexdayada waa sababta ayay nasalad soo degtay id hamat daa'ifataani minkum an tafshalaa wallahu waliyuhumaa waa aya kuwaasi waa banuu salimata wa banuu xaarihata reerkaa reer banuu salima la yidhaaho oo isagu uu ka mid yahe jaabir iyo reer kaleoo reer banuu xaarihata la yidhaha isna ansaaruun wama nuxibu mana jeclin oo annahaasu aayadani lam tanzil inaanay soo degin ma jeclin sababta aanay uga jeclayni waa maxay walow inay ku hamiyeen dee fashal iyo waxaan toosnayn aayadda ay kuma sugan tahay waa liqowli illaahi caza wajala wallaahu waliyuhumaa ilaah baa weligooda ilaah baa ka arrinkooda tawaleeya ilaahay baa xaafidkooda iyo naasirkooda arrinkaa weeye taas baanaan uba jeclayn inaanay soo degin oo dee arrinkanaa noogu sugan wallahu waliyuhumaa macnuu waa maxay horta waa dagaalkii uxud markii rasuulka ilaahay subaxdii baxay ee uu baxay xaggii uxud ayaa ninkii munaafiqa ahaa dee cabdullaahi ibn ubey oo dad aad u badan oo malaa saddex boqolba gaadhay baa dib ula noqday waa dee barifur iyo iyagii dee ciidankiisi uu khalkhal u geliyey waa xaaladaas markii horena soo bixin baa muslimiinta uba dhaantay markii intaasoo reer ciidanka saddex meelood marka loo dhigo meele ay laabantay ayaa labadan reer oo hareeraha muslim de markaasi loo soo dhigay rasuulka ilaahi usoo dhigay labada janaax markaa maymano iyo maysaro joogay oo iyagu labadan reer ayaa iyagina arrintani ku keentay wax oo ay kuma dhowaadeen inay cabsadaan oo ay bal maalan furayoobaan oo ay iyaguna laabmaan iyagu munaafiqiin may ahayn ee wadcigan dee taas ahayd iyadoo cadow badani dhulka joogo dee iyaga saddex laabkood marka horeba kaba badnaa sulusul jeish oo laabmay ayaa iyagii fashal kuba keeniyo fulaynimo amay de inay cabsadaan oy dib u laabmaan laakiin ilaahay baa ilaaliyo xafidayoo wixii way ku hamiyeenuune kamay iyada fulin oo bal aabihii jaabir ayaaba ka daba tego nimankii la hadlay la hadlo markii dambena uu kaba soo noqdo dee de waxay noqdeen inay dee adugu kuma sugnaadaan oo ilaah baa dee sugay arrinkaas buu sheegaya uu leeyahay labadan qolee la sheegayo ilaahay id waqti hamata ay ku hamidayn daa'ifatani laba kooxood oo minkum idinka idinka mid an tafshala waa inay fulayoobaan inay baqdaan inay meeshii ka baxaan ay halkoodii baneeyaan de wallaahu waliyuhumaa labadaas waa ayo waa banuu salimata horena san usoo maray laamta waa la kasirinaya waa sidaa inoo taala salama lama aqriya reerkani waa banuu salima iyo banu xarisata weeye dee mana jeclin buu leeyahy inaanay soo deginoo haddii arrintu ay ahayd un idahaba daa'ifataani minkum an tafshala oo wallahu waliyuhuma arno waxa dhici kar layd inay jeclaysaan inaanay kuma soo degine arrinkan baa manqaba iyo fadiilo uguma sugan ilaahay inuu yahay ka arrintooda tawaleeyo wallahu waliyuhuma taas buu waa fadli markaa labadii reebde ay leeyihin xdثnا محمد بن مسنى قال xdثnا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي قال xdثnا شعبة عن قتاة عن النضر بن أنس وعن أنس بن مالك عن زيد بن أرقمة قال قال رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم اللهمa اغفر للأنصار وdع إلى أنصار dمbi dhاaf ولأبناء الأنصار dee iyaguna raadkooday hayaan ansaar caruurtoodana ilaah u dembi dhaaf wa abnaa abnaa ansaar waa saddex qolo waa jiilkii saddexaadna ansaar kuway sii dhaleen kuwa kuwaasi ay sii dhaleen intaba ilaah dambi dhaaf وxadثnي يحيى بن xبيب qال xadثnا khالد يعني بن الحاrث qال xadث شعبة بhذا الاسناaد xadثnي أبو معن الرقاشي qال xadثnا عمر بن يونس قال xadثnا عكرمة هو بن عماr qال xadثnا اسحاq هو بن عبدالله بن أبي طلحة أن أنسا xadثه adeerkii ayaa u waramay wuxuu ugu waramay ana rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam istakfara lansaari ansaar inuu ilaahay dembi dhaaf u weydiiyey qaala wuxuu yihi waaxsibuhu qaala waxaan u malaynaya anas inuu yihi walidaraariyi اlansaari walimawaaliyi اlansaari laa shuku fiih oo macnaa tan waa yihi oo ansaar manaa dee shake ha kaba gale ee ansaar caruurtooda iyo kubal dadkaa mawaalidooda iyagana rasuulka ilahi u dembi dhaaf dalbay xdثnي abubكر بن أbي شhayبة وزhayر بن xرب جaميعا عن بن عuلyة ولفظ لزhayر qاaل xdثnا إسماعيل عن cabdالعزيز وهو بن سhayب عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ra'ىa wuxuu arkay صبياaنا caruur iyo ونساءa dmر مqبليn waa أnsaar bay ahaayeen ka yimi oo kasoo jeedo dee kasoo noqday min cursin aroos faqاama uu kacay نebiy الlahi صلى الله عليه وsلم waa dmr iyo caruur أnsaara mumhilan xaaliyo isagoo istaagaya weeye hagaag uu kacayba dee ruuxaad soo dhaweynaysa saad kaba yeeshoo kale mumhilan iyo mumhalan labadaba waabay ku wariyeen halkan markood baaba yidhaaha dee ficilka hulaasigaa badan oo mahula muhulan oo marka kicitaanka iyo istaagoo kale laakiin rubaaciga qaaliban lama isticmaalo laakiin riwaayadii baa san inooguma timi bukhaarina meelo kale waxaa lafdi kalaa dhacaybe waa isagoo istaagaya uu kacay oo iyagiibuu isu taagay faqaala wuxuu ihi allahuma waa dee taakiidu hadalkiisan ku adkaynaya antum idinku min axab الnaasi ilaya dad kuwan ugu jeclahay baa ka mid tihiin allahuma antum min axab الnaas ilaya de marka guud ahaan la eego walawate aanu aragnay abubakar iyo cumar iyo caaisha inuu dad tiriye rasuulka ilahi dadku ugu jecel ugu jecelya ay yihiin be laakiin markaynu majmuuc iyo jumlo la eego waa kuwan waa kuwii uguba jeclaa ama dadkii ugu jeclaa ayay kaba mid yihin bal de saynu hore usoo marayna jacaylkoodna waa iimaan bkdigoodna nifaaq buu noqonaya marka ansaar ahaan lagu jeclaado haddii lagu naco ansaar ahaan iyo liwnihim nasaru rasuul اlahi taasa waa munaafiqnimoba weeye xadaثna mحamed بن المثنى وبن بشhاr جamيعا عan gudrin qاl بن المثنى xadaثna mحamed بن جعفri qal xadaثna شhuعبة عan هiشhاm بن سydi wayna سyد بن aنس samictu aنس بن mالك waa wogi yqul xaalu ku qowlayo jaءat imra'aة haweeney baa timi min alansaari ansaar kaba mida ayaa timi ilaa rasuuli llaahi salى اllahu عalayh wasalam xaajay lahayd qaala wuxuu uhi fakhalaa biha waa la gooni noqday rasuulu llaahi salى اllahu عalayه wasalam maaha khalwadii muxaramkahayd aqal dee albaab ay soo ceshadeen iyo meel saasay asturayin inay galeen maaha si dee balxaajadeeda ay ugu sheegato dadku waxay leeyihin aanu u maqal ayuu gaar ahaan shaksigoodii waa muuqdaaye meel buu laba joogsaday iyadii buu la gooni noqday si hadalkeedii dee xaajadeedii ay ugu sheegato iyadoo cid maqlaysaana aanay jirin oo dadkii la joogay ah wa qaala waxaanuu yidhi iyadii ku yidhi waladii nafsii biyadi inakum ansaaray e waana jumle ahaan baan leenahay iyo ansay reerkan oo dhani laa axabu nnaasi ilaya alaaa maraatin saddex goor dad oo dhan kuwan ugu jecelaatiin saddex goor buu taa kula celiyay xadaثnii yaحya بن xabiibi qaal xadaثna khaalid بن الxaariث وxadaثna abubakr بn abi shaybata وabu kuraybi qaal xadaثna بن idriisa kilaahuma can shucbata bhada اisnaadi xadaثna mحamed بn المثنى ومحamed بn بشhaar وlفظ لبn المثنى qaal xadaثna mحamed بn jaعفari qaal أخbarana shucbaة qaala samictu qataadata yuxadiثu can anas bni maliki ana rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam qaala wuxuu yihi in alansaara ansaari karishii calooshayda weeye iyo de waa dadka meesha sirtayda iyo mawdicii iyo dadka aada igu gaarka ee khaaska iyo wacaybatii laftiga karishi ra-du way karsisanta way kasrisan tahay waxaa kaloo banaan kirshun in la yidhaaho oo dadka markay noqoto dee calooshooda almacida la yidhaahaa laakiin xayawaankan soo cali ceshada ee wixii cunayd igu soo celiyoo kale ayaa calooshiisa iyo dee meesha khidadiisu kuma sugan tahayna karish baa lagu magacaabaa ama kirshi baa lagu magacaabaa taas baa laguba magacaabaa taas waa mid weyn caybana imika waxa weeye waa ruuxu dharkiisa ka qiimaha le iyo waa sanduuqa iyo dee meesha uu ku xafido ayaa caybo lagu magacaabaa caybo lagu magacaabaa macnuuna marka waxa weeye waa mael waxaana la yidhaha rasuulka ilaahay baa tan uguma hadlay ee ee ruuxu alaabtiisa uu ilaashanaye aada u qiimo badanna halku ku xafida iyo karishkan iyo calooshii oo kale iyo halkan wixii qidadiisiiyo uu kuma intifaacaye ama uu kuma koraye uu kuma sugan yahay macnuhu waxa weeyaanuun waa say ugu dhow yihiine dadka kale ay ugaba dhow yihiine dadkii sirtiisa iyo axwaashiisa kuwa qarsoon uba ehelkaa ay uba yihiin oo ruuxu waxa uu ilaalinayo halkii uu kuma ridayey ama waxaan isaga anfacayo de meeshii uhaynaysay ayuu rasuulka ilaahay kaba dhigay kuba shabahay waa say ugu dhow yihiin dad khaas isaga kuba ah sirtiisa u hela dadka kale kaba xigo ugaba dhow inay yihiin taas baa maqsuudkaiyo waana cibaaro la yidhi rasuulka ilaahay horti marka dee macnahaas la eego isagaaba dee ah ruuxii ugu horreeya kuba hadlay oo dadka horta saasay ansaari waa dad dadka kale iga xigo weeye iga dhow waina annaasa dadku sayagfiruuna way badnaanayaan tana waa mucjizo wayaqiluuna way yaraanayaan manaa dadku way badnaanayaan laakiin ansaari iyagoo reer badan ahaa dee bimuruuri lwaqti way yaraanayaan waana sidii dhacday oo dee markaasoo iyagii halkay dad kale aada ugaba tirma uga tirmayeen waxa weeyaan iyagu way yaraaneen bal xaafid maxajar waa dhimala qarnigiisa markii la joogay oo kale iyo dadka la og yahay ee weliba nasabkoodii la ogayo kuwa sheeganaya aan ahayne kamida kolley awlaaddii cali uun dee xasan iyo xuseen iyo balqolooyinkaa kaba mid ah ayaa dhici karta majmuucu ansaareed ee la garanayo iyagana nasabkooda la ogayo kaba badnaa waqtigaas waqtigaa waa ayaa kaba badnaa haddaba dadku way yara badanayaan iyaguse way yaraanayaan faqbaluu aqbala min muxsinin kooda wanaagga sameeyey ixsaankiisaas wanaaggaasay leeyihin waxbaa u horeeya kaba aqbala wacfuu dhaafa can musii'im kooda xumaan sameeyo de wixii xuduuda cid lagama dhaafayo haddii ay sugnaato ede waa waxyaalaha kale iyo dadka dawil hay-aadka lagama dhaafayo macnaa xur bay leeyihin xaq bay leeyihin wax weyn bay soo tareena taa u garta weeye oo bal matalan koodii wanaagga sameeyeyna wanaaggiisii ku qiimeeyo dee ku qadariya koodii dhibi ay kaba dhacday xumaadna wanaagga ay sameeyeenee hore kaga dhaafa ayaa rasuulka ilaah yihi babun fii khayri duuri اlansaari radia allahu canhum wallah subxana wataعala clam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atubu ilayk اللهم زدنا ولا تنقصنا اكرمنا ولا تهنا وعدنا ولا تحرمنا وانصرنا ولا تؤثر علينا ربنا وارض عنا صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم كلي محمد وش اللي حافظين اللي جلستين لما الهاي مكان مركز ما دوا ترتيبين